xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka kenyalili ee ismaamulka bongoma ee dalka kenya ayaa ka hor yimid natiijada imtixaanka dugsiga sare ee moy deb oo hoostaga ismaamulkaasi bongoma warbixin haddaba arrintaas ku saabsan waxaa nairobi inooga soo dirtay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen didmas baraza oo ah xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka kimilili ee ismaamulka bungoma ayaa sheegay inuu maxkamadda dacwad geyn doono taas uu kaga ashtakoonayo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee moydeb baraza ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalka kenya ka dalbaday inay dib u eegis ku sameyso natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee k c b e-da ee dugsiga hoose dhexe ee moydeb isaga oo sheegay in macalimiinta waalidiinta iyo maamulaha aysan ku qanacsanayn natiijada imtixaanaadka mudane barasa ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay inuu xiriir la sameeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka kenya uuna ka codsaday inuu dib woogis ku sameeyo natiijada imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee moydeb didmas ayaa intaasi ku daray haddii dib u eegis lagu sameyn waayo imtixaanaadka dugsigaasi islamarkaana wax laga qaban waayo codsigiisa muddo afar iyo toban cishaa gudahood inuu dacwad ku geyn doono maxkamadda horey ayaa maamulaha dugsigan waxa uga soo muuqday baraha bulshada isaga oo soo duubay muuqaalkaas oo uu ku sheegay inaysan macquul ahayn natiijada ay heleen ardayda dugsigaasi ardaygii ugu horeeyey ee dugsiga moydeb ee ismaamulka bungoma ayaa sanadkan waxa uu helay saddex boqol iyo lixdan iyo shan dhibcood halka sanadkii horeyna ardaygii ugu horeeyey ee dugsigaasi uu helay afar boqol iyo sideed iyo toban dhibcood dhinaca kale waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyey imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare ee k c s e da waxaana xogayaha joogtada ah ee waxbarashada asaasiga doctor kibsanyi uu sheegay in si degdeg ah ay u bilaaban doonaan sixidda waraaqaha imtixaanka waxa uuna intaasi raaciyey in natiijada imtixaanaadka k c s e da la shaacin karo ka hor inta uusan bilaaban sanad dugsiyeedka sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xulashada ardayda dhammeeyey dugsiga hoose dhexe ee ku biiraya fasalka koowaad ee dugsiga sare loo samayn doono si cadaalad ah waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan in arday weliba uu ku biiro dugsiga uu codsaday oo uu u qalmo inuu wax ka barto intisaar saale xuseen v o a nairobi